Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo ay weheliyaan Gudoomiye ku-xigeenka caasimadda, agaasimayaal ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada, iyo Taliyaha Booliiska Caasimadda ayaa dhuuso-reeb ka furay imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe sanad dugsiyeedka laba kun afar iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan. Wasiirka ayaa dardaaran iyo talooyin muhiim ah wax ula wadaagay ardayda, waxa uuna ku booriyey in si deggan oo kalsooni ay ku jirto ay u wajahaan imtixaanka.
runtii sharaf ayay noo tahay inaan halkan maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug aan ka daahfurno ama aan runtii idinkala qayb galno munaasabadiinna aada u fadhiisanaysaan imtixaanka guud ahaan galmudug waxaa imtixaanka u fadhiisanaya maanta toddoba kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sideed arday oo ku gelaya afartan iyo kow goobood oo ku kala yaalla siddeed iyo toban degmo iyo saddex deegaan runtii waa sharaf ayay noo tahay magaaladan caasimadda ah markii ugu horreysay ayaa tiradii ugu badneed ay ku gelaysaa saddex waa kun iyo saddex arday dhanka kale wasiirka oo ka warbixiyey ardada u fadhiisanaysa imtixaanka ayaa u rajeeyey imtixaanku in uu alle u fududeeyo hambalyo ayaan idin leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan idiin rajaynayaa horumar waxaan idiin rajaynayaa inaad imtixaanka ku guulaysan doontiin hal qof oo idin ka mid ah insha allah uma rajaynayno inuu imtixaanka ku dhaco guulaysta guul ayaan idin rajaynaynaa guud ahaanna galmudug oo dhan hambalyo ayaan leeyahay aadaa umahadsan ku dhowaad siddeed kun oo arday ayaa wasaaradda waxbarashada galmudug sanadkan waxa ay ka qaadaysaa imtixaanka fasalka sideedaad oo looga gudbayo dugsiga dhexe arrintaas oo muujinaysa kororka ardayda wax ka barata deegaanada galmudug